marka waxaa weeye munaasaba mar haddayna ku sugnayn shabaheedna aanu ku sugnayn oo munaasaba bidaat iyo bitabac midnaba aanu ahayn ou dardi iska yahay wuxuu noqonayaa markaysaga waxaa qaadi u noqonaya taasi waa nooc waa cadamu ta'siir fi lwasfi nooca labaad waa cadamu ta'siiri fi lasli asalkiibaa cadamu ta'siir ku sugan yahay asalkii ayaa cadamu ta'siir uu ku sugan yahay masalan waxa uu yidhi yacni ninkii bayca qaa'ibka markaa diidayey baa waxa uu yidhi mabiicun hayru mar'iyin falaa yasixu baycuhu qiyaasan cala tayri fi lhawaa'i war baycan waxaan qaa'ibka la iibinaya iibkiisa waxa weeye waa mabiicun hayru mar'iyin waa shay la iibinayo aan la arkaynin falaa yasixu baycuhu qiyaasan cala tayri fi lhawaa'i mar hadduu yahay wax markaa la iibinayo aan la arkaynin yacni in waxa weeye la iibiyaa ma bannaano asixi mayso iyadoo laga qiyaasanayo shimbiraha hawadaa duulaya shimbiraha hawadaa duulaya iyadoo laga qiyaasanayo markaasaa muctaridku waxaa odhanayaa wax ta'siira ma laha oo saamayn ah yacni markaa arag la'aantu asalka kuma laha waayo markaysagaa shimbirahan iyadoo markaysa waxaa markaa ay duulayaan oo la arkayo ayaa markaysaa waxa baycooda aanu asaxay arag la'aan ma aha waxa markaa aan keensan shimbirahan hawada duulaya in iibkiisu aanu asaxin oo waxa ku filan inuu sallimo oo loo dhiibo ciddii markaa iibsanaysay baan suuroobi karin marka waxaa weeye inaan loo sallimi karin ciddii iibsanaysay darteed ayay cilladu ahaatay marka arrinkaa aad sheegtay waxa weeye waxaa ku sugan cadamu ta'siiri fi lasli ayaa ku jira nooca saddexaad waa cadamu ta'siiri fi lxukmi xukumka markaysagaa cadamu ta'siir inuu ku sugan yahay isagana saddex qaybood buu u kala qaada xukumkiibaa waxaa ku sugan cadamu ta'siir ayaa ku sugan ha ku sugnaadee wasfiga xukumka lagu cilaynayo ayaa waxa uu yahay wasfi mar waxa weeye faa'iide loo keenay faa'iidadaasi waxay noqon kartaa inay daruuri tahay iyo inaynay daruuri ahayn iyo wasfi aan faa'iide loo keenin wasfi aan faa'iide loo keenin saddex qaybood baa sidaas uga imanaysa saddex qaybood ayaa ka imanaysa sida markaa xanafigii baa waxa uu yidhi markuu tilmaamaya murtadiintu waxay markaa baabi'iyeen ee xoolaha muslimiinta ma qaandhabayaan mise ma qaandhabayaan ayuu wuxuu yihi mushrikuuna atlafuu maalan fii daari alxarbi falaa damaana calayhim qiyaasan cala alxarbiyi yacni waa niman gaalo ah oo xoole ku baabi'iyey daarulkufri ama daaru xarbi wax qaandhowyi ma saara iyadoo xarbigii laga qiyaasanayo kaafirkii xarbiga ahaa iyadoo laga qiyaasanayo marka waxa uu yidhi fa ina alwasfa bishirki huwa fi lxaqiiqati alcilla wasfiga markaysagaa shirki lagu sifeeye lahi waa mushrikiinoo waa gaalo ayaa cilladii markaysaga ahaaday cilladii waa iyada waalwasfu almadmuumu lahu wasfiga loo yani markaa lagu daray fii hada almithaali aladii huwa kownuhum fii daari alxarbi cinda alxanafiyati tardiyun wasfigaas lagu kordhiyey yani markaysaga waa iska dardi oo faa'iide markaysaga ma laha faa'iido yani ma laha markaa kaas yani taasaa loo tusaaleeyey wax faa'iide ah oo markaysaga wax markaa ku sugan ma jirto sidaas aawadeed yani waxa weeye waa qaadi nooc kale markaysagaa faa'idaa ku sugan faa'idadaasina daruuri bay mar noqon kartaa marna hayru daruuri bay noqon kartaa marna hayru daruuri ayay noqon kartaa waxa uu yidhi ninkii markaysa waxaan markaa cadadka ama tirada markaysaga yacni xadidaya ee tiro tixgelinayey istijmaarka ayaa waxau ihi cibaadatun mutacalliqatun bialaxjaari lam tataqadamha macsiyatun faactubira fiiha alcadadu qiyaasan cala axjaari ramyi aljimaar waxa uu yidhi markaysagaa dhagxantan lagu istijoonayaa ee bimacnaa kaadidii iyo markaysaga layskaga biinayaa waxa weeye waa cibaado dhagxan ku tacalluqda cibaadatun mutacalliqatun bilaxjaari waa cibaado dhagxan ku tacalluqda cibaadadaa dhagxanta ku tacalluqo tacalluqdoo aan macsiya ka hormarin aan macsiya ka hormarin tiraa markaa haddaba la tixgeliyey iyadoo laga qiyaasanayo dhagxantii markaysaga waxay jamaaraadka ee la tuurayey markaysagaa xaja oo iyagoo markaysagaa toddoba toddobaad loo tuuraayo tiraa la tixgeliya kana saas si la eg baa tiro loo tixgelinaya tiro loo tixgelinaya marka wasfiga wuli lam tataqadamha macsiyatun waa wasfi cillanimo isagu ma keensanayo laakiin wasfigaa faa'idaa markaa loo sheegay faa'idadaasna waa faa'ido daruuriyo haddii aan wasfigaa la sheegi lahayn oo laodhan lahayn lam tataqadamha macsiyatun aan laodhan lahayn oo lagu kaaftoomi lahaa waa cibaado dhagxan ku tacalluqda oo tiraa la tixgeliyey sida jamaraadkaba tiro loo tixgeliyey haddii saa laodhan lahaa waa laga burin lahaa waxaa laodhan lahaa rajmigaba waa cibaado dhagxan ku tacalluqda tirana lama tixgeliyo waa intuu ficilku ku markaa qabsamo ee qofka azaani lmuxsan marka uu ku dhinto yani weeye marka si aan taasi u dhicin ayuu markaa faa'iidadaas u keenay lam tataqadamha macsiya sidaas u keenay si aan qaadixaas ugu soo aroorin oo aan la odhan waxaan hayaa iyadoo wasfiga aad sheegaysaa joogo oo xukumku maqan yahay yani si aan taasi u dhicin buu u keenay faa'iide aan daruuri ahayn iyadoo loo keenay laakiin faa'ida ay ku sugantahayna waxaa ka mida sida haddii la yidhaahdo jumucadu salaatun mafruudatun falam taftaqir fii iqaamatiha ilaa idni alimaami alacdam qiyaasan cala aduhri jumcadu waa salaad faralah oo uma baahna oogista la oogayaa jumcada imaamkii weynaaye khaliifada ahaa idankiisa iyo fasixiisa uma baahna iyadoo laga qiyaasanayo duhurka oo sida duhurkaba aynay u baahnayn in waxa weeye uu fasaxo ayaan markaa jumuucaduna u baahnayn marka hadalkan culamadu waxay u yidhaahdeen radinay ku radinayaan markaa yacni cid shardiday yacni markaa imaamka acdamkaa u shardiday jumcada oo bacdu salaf baa saa laga soo naqliyey marka taasay ku radinayeen marka hadalka uu yidhi mafruudatun yacni arrinka noocaasi cilladii markaa lagu sifeeyey yacni markaa faa'ida waa ku jirtaa faa'idada ku jirtaa waxaa weeye markaisagaa faralku faralka isagaa u shabihitaan badan faralku faralka isagaa u shabihitaan badan salaatun mafruudatun wa ilaa waxaa la odhan kari lahaa jumcatu aljumcatu salaatun falam taftaqir fii iqaamatiha ilaa idni alimaami alacdami qiyaasan cala aduhri saasaa markaa laodhan kari la odhan kari lahaa marka haddii la xadfi lahaa mafruudatun yacni waxba ma yeesheen laakiin markaa faralkaa faralka u shabihitaan badan oo mutlaqu salaaba uga shabihitaan badan yahay sidaas aawadeed faa'idada noocaasaa loo keenay wa fil cafwi khilaafun qad sudir wuxuu ka tilmaamaya yacni marka waxa weeye cafitaanka la cafinaya bimacnaa layska dhaafayo waxyaalaha ziyaadada ah ee xaajada loo keenay ama daruurada loo keenay khilaaf baa ku sugan oo bacdi baa le markaysa waxaan markaa waa la iska cafinaya bacdina waxay yidhahan lama cafinayo wuxuu yidhi walwasfu wasfigu in yucdam lahu taasiiru haddii wax markaa taasiiroo saamayna loo waayo fadaaka kaasi liintiqaadihi yasiiru yasiiru markaysaga waa markaa yacni noqonaya liintiqaadihi burista uu burayo ayuu noqonaya khusa waa la khasisay xukumkaas bidilcillati qiyaaskii cillada u saaxiibkaaba markaysagaa lagu khasisay qiyaasu cilihi qiyaasu dalaalihi qiyaasu shabahi yacni markaa ma khuseeyo wadaatil istimbaadi iyo markaa cilladii markaa istimbaadka u saaxiibka ahayd baa lagu khasisay ee mustanbadada ahayd walkhilaaf iyo khilaafka u saaxiibka ahayd qusa bidilcillati biitilaafi waafiqitaan la isku waafaqsanaya bimacnaa culammadu isla ogol yihiin baa qiyaasu cillo loogu khasisay buu sheegaya yajii'u waay markaa yimaadaa ee fi tardiy yacni markaa wasfigii dardiga ahaa gudihiisu ku yimaadaa markaa cadamu ta'siirku xaysu cullila bihi goortii wax lagu cillay waqad yajii'u inuu yimaadaa laga yaabaa fiimaa usila yacni kii asal laga dhigay inuu ku yimaadaa laga yaabaa cadamu ta'siirka wadaa biibdaa cillatin lilxukmi taasina waxay ahaatay biibdaa cillatin cilla in la muujiyo cilladaasoo lilxukmi xukumka usugnaaday mimn u sugnaatay miman yaraa waa cidda arkaysa yacni markaa tacadudan daa suqmi yacni markaa tacadudka cilladu ay tacaduddo mid yacni markaa suqmi u saaxiiboo daciifa yacni markaysagaa cidda arkaysa yacni xaggiisna ibdaagaasi uu ka dhaco oo bimacnaa in la muujiyo cillo kale xukumkani inuu leeyahay aynay tahay ciddaa muujinaysaa cid markaa qabta cilladu inaynay tacadudi karin cilladu inaynay tacadudi karin cid qabta ay tahay waqad yajibu inuu yimaadaa laga yaaba markaa cadamu ta'siirku filxukmi xukumka gudihiisa uu ku yimaado wahwa adrubu laa yacni noocyaal weeye fa minhu maa laysa bifaydin maa laysa bifaydin yujlabu waxaa ka mid ahaaday waxaan faa'iide markaysagaa loo soo jiidin ee faa'iide la'aanteed markaa loo keenay oo deedna cilladii murakabada ahayd laga xadfo la yidhahdo markiisa waxaan markaa mu'asir maaha munaasaba kuma jirto wamaa lifaydin can daruuratin dukir wamaa dukiraya kii la sheegay lifaydin faa'ide loo sheegay can daruuratin daruuro xaggeedna laga sheegay aw laa ama faa'iido waa loo sheegayo daruure lagama sheegin ayaa markaysaa markaa ka mid ahaatay ay wa min alqadxi bay noqonaysaa markaa khabarkii waa maxduuf ay wa min alqadxi bicadami ta'siir yacni qadxiga markaa lagu dhaawacayo cadamu ta'siirka waxaa ka mid ahaaday maa dukira lifaydin wixii faa'iido loo sheegay faa'iidadaasoo can daruuratin daruuro xaggeed ka ahaatay aw laa ama faa'iido waa loo sheegay laakiin faa'iidadoo daruuri ma aha wa fil cafwi cafinta la cafinayo markaa tan khilaafun qad sudur khilaaf baa lagu markaa sadareeyey oo lagu qoro culammadu ka qoreen waalqalbu qalbigu ihbaatu ladii kii yacni in la sugo weeye alxukma naqad ay naqado alxukma xukumka buriyey bilwasfi wasfi lagu sugo waalqadxu bihi qadxinta waxa lagu qadxinayaana laa yuctaradu markaysagaa lama ictiraadayo fa minhu markaysagaa qalbigay ka mid ahaatay maa saxaaxa ra'ya almuctarid waxa ra'yiga markaysagaa ka wax ictiraadaya ra'yigiisa wax saxiixinaya oo ku saxiixnimo xukminaya maca ana ra'ya alkhasmi iyadoo laga qabo ra'yiga markaysagaa khasmi oo ka mucaaridka ku ahay fiihi muntaqib uu yahay markaysagaa mid buray uu yahay wa minhu maa yubtilu biltizaami isagay ka mid ahaatay markaysaga waxaan markaa yacni qalbigay ka mid ahaatay maa yubtilu wax markaysaga waxaan markaa burinaya biiltizaami laasimsasho uu laasimsanayo darteed ku burinaya aw itibaaqi ama mutaabaqo uu daboolayo uu yacni tamaaman u wada waafaqayo uu ku burinayo ra'ya dilkhisaami ka markaa doodda u saaxiiba ra'yigiisa burinaya ayaa ka mid ahaaday qalbiga wa minhu qalbiguu ka mid ahaaday maa ila almusaawaati nusib yacni mid markaa la nisbeeyey ila almusaawaati loo nisbeeyey baa ka mid ahaaday hubuutu xukmayni laba xukum markaa inay sugnaadaan lilasli asalka u sugnaadaan yansalibu waa siibmayaa xukmun xukun baa siibmaya canilfarci faracuu ka siibmayaa bili'tilaafi markaysagaa waafaq laysku waafaqsan yahy la jirkeed buu ku siibmayaa wa waaxidun markaysagaa midna oo min dayni markaysagaa labadaas markaa ka mid ahaadayna duu khilaafi waa mid khilaaf markaa u saaxiiba weeye fa yulxaqu waa la haleeshinayaa alfarcu faracaa la haleeshinayaa bilasli asalkaa la haleeshinayaa fa yarid markaasaa waxaa soo arooraya kownu tasaawi yacni sinaanshuhu markaa yacni ahaanshaha uu yahay waajiban waajib uu yahay min muntaqidin mid wax markaysagaa naqdinaya xaggeed buu ka soo arooraya qabuuluhu markaa aqbalaadiisa yacni markaa yaxkii fiihi wuxuu soo yaxkii waa soo raraya bacdu shuruuxi iljamci jamaca markaa jamculjawaamica markaysagaa sharaxyadiisa qaarkood jamcigaasoo libni subki u sugnaaday waxa uu soo rarayaa khilaafan khilaaf buu soo rarayaa shuruuxdaa qaarkood fiihi markaysagaa qabuulka la aqbalayo qalbigaas qalbulmusaawaa la yidhaahdo yacni khilaaf buu ku soo raraya oo bacdi culammada ka midaa diiday inkastoo markaysagaa culamo badani marka ay ogol yihiin nooca markaysagaa la yidhaahdo yacni qalbiga waa dabagedi weeye oo in waxa weeye markaa yacni xukumkii uu doonayey inuu qiyaasto ayuu markaysaga waxaan markaa ku dabagadinaya waxa uu tacriifka caamkee ka dhexeeya ay tahay ihbaatu ladii lxukma naqad bilwasfi in waxa weeye kii mid xukumka naqiidku ah xukumkii uu doonayay ninkan qaa'iskee wax qiyaasanaya inuu meesha ku sugo xukum kulli diya ayaa isla ciladu ka qiyaastay la doonaya in lagu sugo xukumkii markaa yani uu meesha doonaya inuu ku sugo xukum kulli diya oo ka soo hor jeeda ayaa meesha markaa lagu sugayaa cillada ama wasfiga darteed baana markaysagaa loogu sugaya uu isagu cuskaday ha ahaato markaysaga ilzaam in looga jeedo xukumkaas markaa meesha lagu sugayo cilladiisa in laga fasaadiyo looga dan leeyahay ama in looga dan leeyahay xukumkaa uu isagu hadda uu wato ninkan markaysaga yacni muctaridka ahi isagu siduu ictiqaadsan yahay si waafaqsan inuu ka soo saarayo oo siduu isaguba qabo ha ahaado markaysagaa inuu ka dhalinayo ama ha ahaado isagu inuu ka burinayo xukum markaysaga waxa isagu uu qabo inay waafaqdo aan looga jeedin marka anwaac baa loo qaybiya waxaa ka mid ahaaday markaysagaa mid ra'yiga markaa yacni kan muctaridka ra'yigiisa saxiix ka yeelaya oo ninbaa waxa uu yidhi ninbaa waxa uu yidhi yacni bayca fuduuliga ninka la yidhahdo bayca alfuduuli waxa weeye waa nimaan markaa iib loo diran ayaa haf yidhi oo dabeedna markaysagaa wuxuu yidhi gurigaagii baan soo iibiyey ama buqcadaadii baan markaa soo iibiyey buuri intaasaan soo siiyey hadda cid alla cid u diratay markaysagaa ma jirto faduuli weeye ama alaabt lacagtaan kuu hayey alaabooyin baan kuu geliyo waan kuu iibiyey fuduuli baa la yidhaahdaa marka ninka noocaasa yani bayciisu ma asaxaya mise ma asaxayo khilaaf baa ku sugan bacdi culamada ka mid ah waxay yidhahdeen jawaaz buu ku xidhan yahay iyo idniye hadduu markaysagaa waafaqo waa asaxaya bacdi kale waxay yidhahdeen markaysagaa maba asaxayo isagu maba asaxayo bacdi baa markaa kuwuu yidhi maba asaxayo ayaa waxay yidhaahdeen caqdun fii xaqi lgayri bilaa wilaayatin calayhi falaa yasixu qiyaasan calaa shiraa'i alfuduuliy yacni markaa waa caqdi yacni markaa xaq cid kale leedahay iyo maal cid kale leedahay ku saabsan wilaayana aanu u lahayn yacni markaa idnina aanu u haysan marka asixi maayo iyadoo laga qiyaasanayo calaa shiraa'i alfuduuliyi yacni markaa fuduuligu yacni inuu wax yacni markaa uu leeyahay sii iibiyaa iyo inuu wax u soo iibiyo labadii mas'alo la doonaya in laga kala qiyaasto a labadii mas'alo ayaa la doonayaa markaisaga in laga kala qiyaasto inuu sii iibiyaa waa bannaan tahay yacni markaa ma asaxaysa buu yidho ma bannaana sida inuu u soo iibiyaaba aynay u bannaanayn markaasaa dabeedna waxaa u jawaabay maalikigii ama shaaficigiiba maalikigii ama xanafigii baa u jawaabay sidii hore shaaficiyada leh markaasuu yihi caqdun fayasixu ka shiraa'i alfuduuliy waa caqdi oo waa asaxayaa sida shiraaga fuduuliguba u asaxayo wuxuu kuu soo iibiyaaba siduu u asaxayo wuxuu sii iibiyaana marka isaga ay u asaxaysa fa innahu yasixu liman samaahu yacni markaa waxa weeye waa asaxayaa liman samaahu in radiya dalika almusamaa lahu wailaa lazima alfuduuliya yacni waxa weeye haddii markaa kan markaa uu u soo iibiyey haddii waxa weeye uu yacni isagii markaa ogolaado raalli ku noqdo waa asaxaya haddii kalena baycu waa sugayo waa asaxaya laakiin wuxuu u dhacayaa ninkan markaysa waxan markaa hadda yacni wax iska iibiyey isagu markaysa waxan markaa u dhacay oo waxaanuu soo iibsaday waxay noqonaysaa mid yacni markaysaga isaga yacni daat ahaantiisa uu baycaasi u sugnaanayo waxa uu soo iibiyey isagaa markaa qaba yani xoolihiisana iska bixinaya ninkana wuxuu siinaya wixiisi markaa kaasi waa cinka marka waxa uu yacni ra'yigii muctaridkaabu saxiix ka yeelaya iyadoo ra'yiga markaysagaa khasmiguna markaysaga xan u yahay markaa mid buray mid buray markaysagaa u yahay marka waxa weeye taas si sariixa ayuu markaa yani hadalkiisii saxiix uga yeelay waxaa dhici karta si aan sariix ahayn oo aan caddayn oo dimniya inuu markaa hadalkiisa saxiix uga yeelo muctaridka sida markaysa waxaan waxay yidhaahdeen qolyihii markaysa waxaan ictikaafka u shardin jirtay soomka ayaa waxay yidhaahdeen yani marka ictikaafku lubsun falaa yakunu binafsihi qurbatan yani markaa waa lubsi waa sugnaansho makaan lagu sugnaado daat ahaanta makaan in lagu sugnaado oo keliyina yacni qurbo ma aha qiyaasan calaa wuquufi carafata yacni iyadoo laga qiyaasanayo carafo istaagga la istaagay oo carafo istaagga la istaagaa keligeed markaa waxaweye cibaado ma aha allaahuma ilaa inay raacdo waxa weeye shay kale oo la socdo oo markaysaga ixraam inuu la socdo mooyaane yacni marka wakhtigiina ay waafaqdo xajka ay waafaqdo mooyaane si kale cibaado ku noqon maayo carafaan iska joogaa cibaado markaysagaa ma aha marka shay kale oo raaca sidaanu cibaado u yacni mooyaane aanu cibaado u noqonaynin ee carafo sugnaanshaa lagu sugnaadaa ayaa ictikaafka masaajidda la ictikaafaana haddaan wax kale raacin aanu u noqonaynin qurbo markaasaa waxaa u jawaabay yacni shaaficigii iyo qolyihii markaysaa wax qabay inaan ictikaafka soom loo shardinin markaasaa waxay yidhaahdeen alictikaafu falaa yakunu yani alictikaafu yani marka ictikaafku yani lubsun waa sugnaansho meel lagu sugnaado falaa yushtaradu fiihi sawmu yani soom looma shardiyo qiyaasan calaa wuquufi carafata yani iyadoo laga qiyaasanayo carafo in la istaago sidaan soom loogu shardinin cibaado inay noqonayso marka carafo istaagga la istaagayaa sidaan soom loogu shardinin ayaa ictikaafka meesha lagu sugnaanayaana ee masaajidda lagu sugnaanayaana aan soom loogu shardinin marka labadaasi suuro waxay tahay ra'yigii markaa muctaridkay saxiix ka yeelaysaa midna sariix bay ku tahay midna markay saxiix bay ka yeelaysaa midna sariix bay ku tahay midna weliba sariix kuma ah nooc kale markaysagaa waxa uu yahay yacni si markaa mutaabaqa ama iltizaam ah ayuu markaysagaa ra'yigii kaas ku gurinaya laakiin ra'yigii muctaridka saxiix ka yeeli mayso ra'yigii muctaridka saxiix ka yeeli mayso sida waxa weeye yani xanafigii baa waxa uu yidhi xanafiyadu waxay qabtaa madaxa marka isaga masaxaadda la masaxayo in la wada masaxa waajib maaha qadarka ugu yar ee masxi markaa uu ku rumoobi karana in la masaxaa yani kaafi ma aha siday shaaficiyado kale qabaan waxay yidhahaan madaxa marka afar rubuc laga dhigo ilaa rubc waa in la masaxaa rubuc wax ka yari ma ansaxayso rubuc laakiin waa kifaaye bay yidhaha waa iska ra'yi marka xaggooda ay kala yimaadeen rubcu waa kifaayayda markaasaa dabeedna marka xanafigiibaa wuxuu radinayaa shaaficigii yidhi waxa ugu yaray magaca masxi uu ku dhaco madax la masaxay ayaa markaysaga uu ku asaxay markaasaa dabeedna markaysaga waxa uu yidhi markaa xanafigii cudwu wuduu'in madaxa in la masaxa waa xubin weyso falaa yakfi aqalu maa yuطlaqu calayhi ismu lmasxi waxa ugu yaray magaca masaxaad la yidhaahdaa uu ku dhacayo yacni markaa kaafi ma aha qiyaasan cala alwajhi iyada oo wejiga laga qiyaasanayo fainnahu laa yakfii fiihi aqalu ma maa yuطlaqu calayhi ismu lgusl wejiga maydhistiisaba waxa ugu yaray markaysagaa weji la maydhay ku rumoobayso yacni kaafi ma aha sidaas si la-eg baa madaxana masaxaaddiisa waxa ugu yar ee madax masaxaadi ku rumoobayaa yacni markaysaga aanu kaafi u ahay shaaficigii baa ka daba qaatayoo waxa uu doonayaa ra'yigiisu inuu ka fasahaadiyo oo ra'yigiisa uu caddeeyo qiyaaskiisaas inaanu saxiix ahayn laakiin ugama dan lahaa inuu halkan qiyaas saxiixa isagu ka dhashado dabeedna waxa marka uu yidhi madaxa in la masaxaa cudwa wuduu'in yani markaa waxa falaa falaa yataqadaru yani masxuhu birubci kalwajhi madaxa in la masaxaa waa cudwu wuduu'in xubin weyse weeye yacni markaa qadarka la masaxayo yacni kuma qadarmayo kuma qiyaasoobayo yacni rubc in laga masaxaa kuma filla sidaa xanafiya idinku qabtaan sida waa yacni wejiga maydhistiisaba rubc in la maydhaa oo wejigii marka afar meelood laga dhigo meel ahaan in la maydhaa sidayna ugu fillayn ayaa madaxa masaxaadda la masaxana rubuc in la masaxa aanay ugu fillayn masaladii uu ka qiyaastay nafsu cillihii uu ku qiyaastay lafteedii ayuu markaysagaa ku buriyey hadda mas'aladan ma qabo shaaficigu oo waxa weeye inaan markaysagaa rubuc ku fillayn rubuc iyo wax ka yarba inuu ku filayin buu qabaa laakiin wuxuu doonayaa uun qiyaaska uu qiyaastay inuu caddeeyo in qalbi ku sugan yahay oo lagu dabagedin karo cillo markaysagaa keensanaysa xukunka uu sheegayo liibkiisa inuu u caddeeyo saasuu uga danleyay marka iltizaam inuu ku buriyo yani sidaas weeye ama mutaabaqa inuu ku buriyo tusaale kale waxay tahay mutaabaqada waa taa hore aynu misaalinay waa taa masaxaya mada masaxaadda madaxa uu masaxayo inuu iltizaam ku buriyana waxay tahay inuu markaa la yidhaahdo bayci markaa haa'ibka ee maqnaa wixii maqnaa iibinta la iibinayo xanafiyadu waxay yidhaahdeen yacni markaa waa asaxaya laakiin khiyaarulbayc waxa la yidhahdo qofku yeelanaya shaygaas waxa weeye maqan marka laga iibiyo loo sifeeyo iibkaasi waa asaxaya laakiin wuxuu ku xidhan yahay khiyaarulbayc buu yeelanayaa markuu shaygii arko wuxuu u door leeyahay inuu baycaa imdeeyo iyo inuu markaysaa markaa ka noqdo taasuu khiyaaru leeyahay bay yidhahdeen markaasaa dabeed markaa xanafigu waxa uu yidhi yacni markaa bayca haa'ibku caqdu mucaawadatin fayajuuzu maca aljahli bilciwadi qiyaasan cala nikaaxi yacni waxa weeye waa caqdi mucaawado caqdu tabaruc iyo caqdu mucaawada cuquudda loo qaybiya fayajuusu maca aljahli bilciwadi waxa bannaan markaysaga iyadoo laga jaahil yahay ciwadka iyo bedelka iyadoo laga jaahil yahay buu bannaan yahay ayuu bannaan yahay qiyaasan cala nikaax iyadoo nikaaxa laga qiyaasanayo oo nikaaxuba caqdu mucaawadu isaguba ahaa iyadoo qofkii dumaree loo guurinayay aanu arkin baa meherku asaxayaa loo meheriyey caqdigaa loo lagumloo lagu meheriyey gabadhaas waa asaxayaa mana arag markaa sidaas waxa weeye labaduba cuquudu mucaawade sidaa bay markaa yani ugu asaxay nikaaxa arag la-aantii ayuu markaysagaa ugu asaxayaa yani markaa baycana ugu asaxaya qiyaasan cala nikaaxi fainahu yajuuzu maca aljahli bizawjati ay cadama ru'yatiha ay cadama ru'yatiha fayaqulu muctaridu kalmaliki washaafici falaa yahbutu khiyaaru ru'yati qiyaasan cala nikaaxi intaa uu yidhi in la eg ayuu ka daba yidhi markaasuu caqdu mucaawadatin caqdu mucaawadatin waa caqdi mucaawado oo falaa yahbutu bihi khiyaaru ru'yati qiyaasan cala nikaax khiyaaru ru'yihii wixii la odhan jiray ayuu markaysa waxa meesha ka saaraya markaasuu yihi waa caqdu mucaawado iibkaa waxaa haa'ibkaa la iibi waa caqdu mucaawado khiyaaru ru'yo wax la yidhaahdo yeelan maayo sida nikaaxaba khiyaaru ru'yo aanu u yeelanayno hadhow gabadha markuu arko khiyaaru ru'yo aanu u lahayno hadduu doono aanu uga noqon karin isaga ra'yigiisu uu doonayo inuu ka fasahayo wa minhu ma ila lmusaawaati nusib waxa uu ka tilmaamayaa qiyaaska yani waxaan leeyahay qaadixa la yidhahdo qalbiga waxaa ka mid a afartaa noocee hore uu sheegay marka laga yimaado nooc kaloo la yidhaahdo yacni markaa qaadix la yidhahdo qalbi qaadixa qalbigu waxay tahay mas'ala yacni markaa mas'alo kale laga qiyaasanayo mas'aladaasi mas'alada laga qiyaasanayo masalada maqiisu calayhiga asalku waxay leedahay laba qaybood qayb xukumkeeda waa laysla ogolyahay qayb xukumkeeda yani far labada yani masalada laqi loo qiyaasanaya laba laba farac bay laba laba farac weeyaan laba qaybood bay leedahay labada qaybood ay leedahay waa masalada farac maaha masalada markaa maqiisu calayhiga asalka maaha masalada faraca ayaa waxay leedahay laba shadri ama laba qaybood labada qaybood qayb xukunkeeda waa laysla ogolaya qaybna xukunkeeda laislama ogola qaybtii xukunkeeda aan laysla ogolayn baa waxaa la doonayaa masalo asal ah oo iyaduna laba qaybood u qaybsantay laakiin labadeeda qaybood gees isu raaceen labadeeda qaybood yani markaysa waxaan markaa gees ahaan isu raaceen ayaa waxaa la doonayaa in markaysa waxaan markaa laga qiyaasto oo markaa la wada haleeshiyo يعني أن قلب المساواة هو أن يثبت للأصل المقيس عليه حكمان أصل كوحلقة قياسا يلبى حكم بوليه واحد منهما منتف عن الفرع بالائتلاف لبضا مركا يساوحا مركا حكم أصل كوحلقة قياسا يا لبا قيبود بو قيبسان يهي مركا أكالليه مدوى لسوا فقسان يهي أنه فرع أصغنين والحكم الآخر هو الذي وقع الخلاف في ثبوت حكم كاللبادنا waxa uu yahay waa xukmka khilaafku uu ku dhacay sugnaanshaha uu sugnaanayo lilfarci uu sugnaanayo fayulxiqu lmustadilu wuxuu haleeshinayaa alfarca almukhtalafa fiihi farci la ysku khilaafsanaa bilasli lmaqiisi calayhi asalkii laga qiyaasanayey fayaridu waxaa soo arooraya min jihati lmuntaqidi kan wax intiqaadaya xaggiisa alladii huwa almuctaridu ictiraadun baa soo arooraya huwa kownu tasaawi bayna alxukmayn waajiban fi lfarci kastiwaa'ihima fi lasl yani waxa weeye yani markaa labada markaa yani xukum yani markaa inay siman yihiin oo faraca ku sugan yihiin sida asalkaba ay ugu siman yihiin ayaa waxay noqonaysaa midii ka soo aroorayso kii muctaridkaa xaggiisa tusaale tusaalehay ku caddaanaysaa taxdiidku waa iska adag yihin waxa uu yidhi markaa xanafigii tahaaratulwuduu'i waysada iyo janaabada iyo niyo uma shartiyaan waatay yidhahdeen markaysagaa low tawada'a markaysa low gasala acdaa'a alwuduu'i tabarudan saxa wuduu'an hadduu markaa xubnaha weysada iska maydho weysanimay u ansaxaysaa niyo la'aanteed marka wuxuu ihi tahaaratu lwuduu'i wa gusluljanaabati tahaaratun bimaa'icin tahaaradan weyse lagu tahaaro qaata iyo janaabada in la yska maydhaa waa tahaaro wax dareera ah oo maa'ica lagu tahaaro qaadanayo falaa tushtaradu fiiha niyatu niyo lama shardiyo qiyaasan calaa tahaarati alkhabasi yacni iyadoo laga yani qiyaas qaadanayo tahaaradii markaysagaa najaasada layska maydhayo kaadida iyo saxrada iyo layska maydha iyadoo laga qiyaas qaadanayo oo niyo looma shardiyo waan laysla ogolya inaan niyo loo shardintaa bikhilaafi hayri lmaa'ici taa waxaa ka duwan wixii aan maa'ic ahayn ka tahaarati tayammumi fatajibu fiihi niyatu niyaa waajibaysa xanafiyadu waxay qabaan weysada niya kama waajibto niyo la'aanteed bay weysadu ansaxaysaa bay qabaan laakiin tayamumkaoo gagabaysigaa niya waajib oo niyo la'aanteed asix maysa bay yidhahdeen marka waxa weeye faraci oo ah markaysagaa weysadii iyo tayamumkii yacni laba qaybood baa loo qaybiyo qayb waa laysla ogoliyay in niya ka waajibayso ijmac baa ku sugan qaybna waa laysku khilaafsan yaho jamaahiirtu waxay qabaan weysada iyo janaabada iyo yacni niya waa ka waajibaysaa laakiin xanafiyadu waxay qabtaa niya kama waajibayso xanafiyadii qabtay inay niya aynay ka waajibaynin weysada ayaa waxay dooneen inay ka qiyaastaan najaasadii layska maydhayey kaadidii layska maydhayey inay markaa ka qiyaastaan ee laga istijoonayey ay waxay leeyihiin sidaa istijada niyo aan loogu shardinin oo haddii aad iska maydho adaan waxba niyeynin aan la odhanayn war maydhitaankaad maydhay maad niyeyno waxba kama jiraane waa inaad dib isaga maydhaa markaysa waxaa kaadidii aan lagu odhanaynin sidaasoo kaley weysadiina la mid tahay oo waa in markaa iyadana la yidhaahdaa yacni markaysagaa niya ma waajibayso marka waa dahaaro wax maa'ica oo dareero ah wax lagu dahaaro qaadanayo dahaaradii wax maa'icee dareero ah lagu dahaaro qaadanayaana waxa weeye markaysa waxaan markaa niya kama waajibto sida najaasada laysaga maydhayaba aan niya uga waajibin intaasu markaysaga xanafigii xanafigii markuu intaa yidhi baa shaaficigii baa ka daba daba qaatayo iyo maalikigii iyo markaasaa waxay yidhahdeen tahaaratu alkhabasi asalkii wax laga qiyaas qaadanayay ayaa markaysa waxaan ay doonayaan ku noqdeen markaasay yidhahdeen tahaaratu alkhabasi yacni markaa najaasada maydhitaanka layska yani dahaaradaa markaysaga laga dahaaro qaadanaya kaadida iyo saxaarada iyo marka korka loo fadhiisto laga dahaaro qaadanaya yastawi maa'icuhu wa jaamiduhu waxaa siman in lagu dahaaro qaato wax jaamida oo qallalan sida dhagxan iyo wax la mida iyo wax maa'icoo dareero ah farqi ma kala laha marka asalka wax laga qiyaasanayo khabadka suulinta la suulinayo laga dahaaro qaadanayo farqi ma kala laha inuu maa'ic yahay waxaa lagu dahaaro qaadanaya iyo inaanu maa'ic ahayn suuradda asalka wacaynka haddaba faracana sidaasoo kale u simo waxaad tidhaahdaa dahaarada khabaska laga dahaaro qaadanayo sidaan maa'iciis iyo jaamidkiisu markaa uu u siman yahay oo midnaba niya aynay ugu waajibayn oo haddaad istijmaarayso oo dhagxan iskaga biinayso iyo haddaad iska maydhayso midnaba niyo lama shartiyo sidaasoo kale waxaad tidhaahdaa faracana niyo lama shartiyo oo waxaad tidhahdaa xukunka asalka la sin xukunka asalkoo kale la sin oo waxaad tidhahdaa isna waa la mid mana odhanayo sidaasoo ilzaam buu uga jeedaayo wuxuu tilmaamayaa dee dahaaradii markaysa waxa faraca maayic iyo jaamidkiiba sima waxaad tidhahdaa tayamumka iyo weysada labada midnaba niyo looma shardiyo sida markaysaga istijmaarka dhaxanta dhagxanta la yskaga biinayo ama biyaha la yskaga maydhayo midnaba aan niyo loogu shardinin ilaa asalka labadu waa ku siman yihiin faracana labadaba ku labadaba ka sino waxaad tidhahdaa suurada faracana jaamidka iyo maa'icuba marka lagu dahaaro qaadanayo waa ka siman yihiin marka mas'alada noocaasi waxay ku saabsan tahay waxa la yidhaahdo yani markaa qaadixa la yidhahdo qalbiga ayay ku saabsan tahay miaal aan yani markaa mararka qaarkood ku misaaliyey haddii aan tilmaamo miaal aan yani markaa mararka qaarkood ku misaaliyey haddii aan tilmaamo waxay tahay nin baa waxa uu yidhi mas'alada ku saabsan yani shareeco waxaan ahayn in wax lagu xukumaa waxa weeye waa arrin kufri akbara oo waxa weeye waxay noqonaysaa inay la mid tahay musxafkii qaaduuraadka lagu tuurayay iyo najaasada musxafkii qaaduuraadkiiyo najaasada lagu tuurayey taasay la mid tahay markaasaa waxaa lagu odhanayaa yacni qaadixa la yidhaahdo qalbulmusaawaa baa lagu aroorinaya oo waxaa la odhanayaa musxafka qaaduuraadka lagu tuuraa halka mar iyo inta badani farqi maka laha mid waliba waa kufri akbar hadduu hal mar ku tuuro iyo hadduu waxa weeye caadaysto farqi ma kala laha ee waxay ka siman yihiin mid waliba inay kufri akbar tahay yacni qaaduuraadka iyo najaasada musxafka lagu tuurayaa ama la ysku taagayaa ama wuxuu yidhi waxay la mid tahay waxa weeye markaysagaa yacni ilaah iyo diintoo la caayay ama waxay la mid tahay istihaanadii shareecada la istihaaanaysanayay weeyaanoo waxay la mid tahay qaaduuraadkii musxafka lagu tuurayay markaasaa la yidhi musxafka in qaaduuraadka lagu tuuraa halka mar iyo waxa badani farqi ma kala laha markaa sidaynay farqi u kala lahayn halka mar in lagu tuuro iyo wax ka badan in lagu tuuraa oo mid waliba kufri akbara u tahay asalka siday caynkaa ugu tahay warniyahu faracana kusigo ku simo waxaad tidhaahdaa yacni markaa hal mar in sharci waxaan ahayn lagu xukumo iyo wax ka badani farqi ma kala laha sida masalada asalkaba aynay farqi u kala lahayn qalbulmusaawaa waa miaal yani markaysa waxaan markaa loo misaalin karo marar dhowran aanu misaaliyey marka mawduucan oo kale aan mariyey wakadalik markaysa waxaan markaa masaa-ishii la odhan jiray yani masaa'il kufri waliimaan lafteeda yani muxaadaraadka lafteeda waa ku misaaliyey marka calaa kulli xaal yani qalb almusaawaa saas yadaa baa loogu misaalin karaa suuradaasna alxamdu lilah rabi alcaalamiin wsala allahu calaa muxamedi wacala ali muxamed waxaynu kusoo jiray qawaadixdii daynu soo laqbayno abyaaddii ugu dambaysay waalqalbu yacni qalbiga qaadixa la yidhaahdaa ihbaatu ladii kii in la sugo weeye alxukma naqad ay naqada alxukma xukumka naqdiyey bimacnaa buriyey bilwasfi wasfiga lagu sugo bimacnaa xukumka mid wax ku liddi ah in la wasfiga laftiisa ama cillada lafteeda in lagu sugo oo lagu keeno oo la yidhahdo cilladu waxay keensanaysaa sidaad sheegtay lidkeed ayaa qalbiga la yidhaahdaa waalqadxu bihi qadxinta wax lagu qadxinayo ee lagu markaa dhaliilayo ee lagu dhaawacayaa laa yuctaradu lama ictiraadayo la bushin maayo bimacnaa waa qaadix saxiixo faminhu maa saxaxa ra'ya almuctarid wa minhu qalbiguu ka mid ahaaday maa saxaxa kii saxiixiyey ee saxiix ka yeelay ra'ya almuctaridi kan waxa ictiraadaya ra'yigiisa maca anna ra'ya alkhasmi iyadoo lala qabo ra'yiga markaa khasmiga ka kullidiga ah ra'yigiisu ee markii hore wax deliishaday muntaqidun fiihi mid markaa buray uu yahay wa minhu yacni qalbiguu ka mid ahaaday maa yubtilu wax burinaya biiltizaamin laasimsasho uu laasimsanaya ku burinaya aw itibaaqi ama mutaabaqo ku burinaya ra'ya dilkhisaami ka dooda u saaxiiba ra'yigiisa wa minhu qalbiguu ka mid ahaaday maa ila lmusaawaati nusib ay maa nusiba ila lmusaawaati wixii musaawaat loo nisbeeyey ayaa ka mid ahaaday hubuutu xukmayni ay huwa markaa qalbulmusaawaatku hubuutu xukmayni laba xukum inay sugnaadaan weeye lil asli asalka ay u sugnaadaan labadaa xukumoo yansalibu uu siibmayo xukmun xukum canilfarci farca uu ka siibmayo bilibtilaafi waafaqsani la ysku waafaqsan yahay oo waxaa la ysla ogolyahay labada xukum ee asalka u sugnaaday in waxa weeye ee iswaafaqsani ee isku midka ahi in waxa weeye faraca mid ahaan aanu u sugnayn oo aan markaa waxa weeye lagu xambaari karin wa waaxidun min dayni mid labadaas ka midina duu khilaafi mid khilaaf u saaxiiba marka uu yahay oo la ysku hayo ma u sugan yahay faraca mise uma sugna yacni asalkiiba wuxuu leeyahay laba shadri labada shadriba waa isku xukum waa sida markaysa waxaan markaa khabadkii yacni markaa kaadidii iyo saxaradii in la yska maydho iyo in markaa biyo laga istijoodo iyo in waxa weeye dhagxan markaa lagu istijmaaro labadaba markaysagaa inaan midnaba niyo loo shardiin asalka waa la isla ogoliyey faracii baa laba suuro haddaba yeeshay oo in maa'ic lagu dahaaro qaato iyo in wax markaysa waxaan markaa yacni adag lagu dahaaro qaato haddii maa'ic lagu dahaaro qaadanayo waa suurada la ysku khilaafsan yahay haddii maa'ic yacni markaa lagu tahaaro qaadanayo waa suurada la ysku khilaafsan yahay oo waa weysadii oo kale iyo maydhashadii yacni janaabada laga maydhanayay haddii maa'icaan lagu dahaaro qaad yacni markaa maa'ic haddaan lagu dahaaro qaadanayo shay jaamida lagu dahaaro qaadanayo sida gagabaysigii iyada waxa weeye inuu markaa yacni yahay mid la ysku waafaqsan yahay weeye in niyo loo shardiyo waa la ysku waafaqsan yahay marka suuradii asalkana labadiisa xaaladoodba inaan niyo loo shardinayn baa la isla ogoliyey suuradii haddaba faraca la ysu khilaafsanaa faracina laba yacni markaa qaybood buu yeeshay qayb la ysku waafaqsan yahay inaan niyo loo shardinayo iyo qayb la ysku khilaafsan yahay ma loo shardinayo mise looma shardinayo waa weysadiiyo bay kala yihiin iyo waxa weeye gagabaysigii markaa suuradii la ysku khilaafsanaa markuu doonay inuu ka qiyaas qaato oo labadii shadri ee yacni markaa asal ka mid ahaan ka qiyaas qaato ayaa waxaa la yidhi asalka markaysagaa maayiciisa iyo jaamidkiisu farqi ma kala laha oo labada midnaba yacni looma shardiyo niyo markaa faracana waxa weeye kasina waxaa tidhaha labada midnaba niyo looma shardiyo ma aha inay cid qabtaa jirto waxa weeye tayamunku in niyo aan loo shardinin cid qabtaa ma jirto waa la isla ogoliyo niyo loo shardiyo laakiin ilzaaman baa lagu leeyahay sidaas markaa dheh oo waxaa la doonayaa ra'yigiisa in laga fasahaadiyo ayaa la doonaya yansalibu waa siibmayaa xukmun xukun baa ka siibmayaa cani ilfarci farac ayuu ka siibmayaa bili'tilaafi waafaqsani la ysku waafaqsan yahay ayuu ku siibmayaa la jirkeed wa waaxidun marka isagaa midoo labada min dayni labada markaa xukum ka mida duu khilaafi mid khilaaf u saaxiiba weeye oo farac markaysa waxaan markaa labadiisa xukum midna in markaa aanu kan ka duwan yahay weeye oo laysla ogol yahay midna inuu waxa weeye laysku khilaafsan yahay kan ma la mid yahay mise lama mid aha fayulxaqu lfarcu farca ayaa la haleeshinayaa bilasli asalka la haleeshinayaa fayaridu waxaa soo arooraya kownu tasaawi yacni markaa tasaawiga bimacnaa sinaanshuhu inuu yahay waajiban waajib inuu yahay min muntaqidin mid wax intiqaadaya ayuu ka soo arooraya qabuuluhu marka aqbalaadiisa la aqbalaya qalbulmusaawaa yaxkii waa xikaayoonayaa bacdu shuruuxi jamci jamculjawaamica sharaxyadiisa qaarkood oo libni sumki libni subki jamacaasoo u sugnaaday jamculjawaamicoo u sugnaaday ina subki u sugnaaday taajadiina subki cabdilwahaab baa magaciisa la yidhahdaa aabbihiina waxa weeyaan caliyu bnu cabdilkaafi baa la yidhaahdaa khilaafan khilaaf buu xikaayoonaya oo soo raraya khilaafkaasoo fiihi markaa qaadixan ku sugan والقول بالموجب قدح جلا وهو تسليم الدليل مسجلا من مانع أن الدليل استلزم لما من الصور في اختصما والقول مركا يعني أردك ليلاد بالموجب موجب ليلاد بمعنى وحوي آه دليلك أما مركا يسوحن مركا علده وحا أي كان سنيسو إن مركا أي سوغيسو موجب بمعنى ومثبته إن مركا ليلاد قدحو داوع وداوع أي مركا يسوى قياسك جلا ومقتل وهو مركز سلاحه القول بالموجب تسليم الدليل دليل لسلما ليلة هذا مسجلا يعني مركا حاله يهي مركا مثل إطلاقي والدليل كاسي مركا سوحن هذا مركا قياس أما هذا وحن قياس هاين كودون بها النقدين دليل لسلما ليلة هذا سلاح شكتي وياه oo tasliimkaasi uu ka dhacayo min maanicin mid markaa diidaya ana daliila daliilku istalzama inuu laasimsaday lima min asuwari fi ikhtusima yacni markaa maadu waa mafcuulkii istalzama markaa laamkana waxaa loo geliyey waa iska masiido istalzama markaa yacni laasimsaday limaa ay makhtusima wax lagu dooday oo min asuwari markaa ka mid ahaaday yacni makhtusima wax lagu dooday fiihi gudihiisa lagu dooday min asuwari xaaluu ka mid yahay waxaa halkan inoogu sheegaya waxaa la yidhahda alqawlu bilmuujab waxa uu ka mid yahay yani qawaadixda ayuu ka mid yahay waxa wax lagu qadxin karaa marka isagaa qiyaas iyo waxaan qiyaas ahayn adilo kalaaba alqawlu bilmuujab waa lagu qadxin karaa daliil baa marka hore la simayaa tasliim mutlaqa ma aha ee laakiin tasliimkaasi wuxuu ka dhacayaa cid markaa diidan xukunku siduu u wato inuu markaa noqonayo taas yada ayaa markaysa waxaan markaa la yidhaahdaa يعني مرك القول بالموجب ليلى هذا موجب بمعنى ومثبت بفتح الجيم وكيل السقاي إيجاب كيو إثبات كأبا لغتين آه تصالها وحمرك وتصالين يا شيخ قرآن كميلها وكسار رأي القول بالموجب وحكم يقولون, يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل yacni munaafiqiintii waxay yidhaahdeen ka cizada badan baa ka saari doona ka dulliga badan waa loo sallimo markaysagaa inuu ka acaska ahi ee cizada badani ka saarayo ka dulliga ah yacni waa la sallimay laakiin waxaa la tilmaamay ka cizada badan inuu rasuulka yahay sala allahu aleyh wasalam iyaguna ay yihiin ka dulliga badan walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniina halkaasaa laga fahmay in marka waxa weeye la sallimayo oo laleeyahay yacni markaa la tilmaamayo waa ka saarayaa laakiin يعني عزة إلهي يا رسول كيسي مؤمنين تأسقناتا يعني تاسي سيدة بدن سوقاتان ومثالية لكن مركا دليل قرأ وكاكسي عاد وحمركا وهذي إلهي وحول قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين يمكن قال هذا وحي إلادين رسوشي وحي إلادين أنكم بأن لمتين بني آدم نلم ذمو يوحك لمتين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده waxay wataan marka isagaa maadaama marka ay yidhaahdeen bini aadamna la midun baa tihiin rusul ma tihidin bay markaa doonayaan inay ka daliishadaan rusushii waa u sallimtay inay bini aadam la mida yihiin laakiin markaa risaaladii aynay nafyinayn taas rusushii waxay ku jawaabay waxay ku jawaabtay in naxnu ilaa basharun milukum haa dhab wey inaannu bini aadam idinla midan nahay walakina allaha yamunu calaa man yashaau min cibaadih sihate ilaahay baa wuxuu ku galladaysanaya u nicmaynayaa cidduu doono addoommadiisa ka mid ah wax maanicoo diidayana ma jiro inuu ilaahay markaa waxa weeye addoommadiisa qaarkood inuu u waxyoodo risaalo ku soo dejiyo maanic diidayaa ma jiro marka misliyada aad sheegteen bini aadam idla mida inaanu nahay waa musallam laakiin waxaad doonaysaan inaad ka deliishataan oo ah inaan markaa risaalo naloo soo dhiibin oo naloo waxyoonin wax jira ma ah marka waxaa la odhanayaa alqawl bilmuujab weeya marka sida badan aayaddan kale ay soo qaataan marka usuuliyiintu aayaddan kaleaba kaga sii markaysagaa sariixsan oo kaga sii cad soomaalida lafteed waa isticmaalaan oo garahooda iyo yacni markay garramayaan waa kuwa ku isticmaala waatay yidhahdeen hadduu odhan doono sidaasay marka ahaydo caynkaas anaa furay markhaatiga u fadhiya ha ka kaco laakiin waxaan ka idhi marka waxa weeye mancigu dabeedna markaa ka daba keenaya intuu marka hore sallimo ayuu marka isagaa manci ka daba keenaya marka waxaa la yidhahdaa alqawlu bilmuujab ayaa la yidhahdaa waalqawlu orodka la yidhaahdo shaacirkii waxa uu yidhi yani mid buu tilmaamayo markaysagaa la hadlayey markaasuu dabeedna markaa yani doonayay inuu aadu naago ayuu doonayay ida iftakadta biaabaa'in lahum sharafun qulnaa sadaqta walaakin bi'sa maa waladu haddaad ku faanto aabbayaal sharaf leh waad tidhahdo aabbayaasho iyo awoweyadayo sharaf bay lahaayeen waa u wanaagsanaayeen dad ahlu sharafay ahaayeen qulnaa sadaqta waxaanu run baad sheegto sharaf bay lahaayeen walaakin bi'sa maa waladu inay sharaf lahaayeen adigu sharaf leedahay ka dhalan mayso wax la dhalo waxay dhaleen baa ugu xumaada adoo midhan bay dhaleen marka waxa weeye tan noocaasa waxa weeye waa alqawlu bilmuujab ashcaaro badanoo maliixa laga soo noqlay waalqawlu orodka la yidhaahdo bilmuujabi yacni markaa daliilku waxa uu sugayo ee markaa isbaatinayo in markaa la yidhaahdo qadixuhu dhaawaca markaa uu dhaawacayo yacni markaa daliilkii ama qiyaaskii jalaa waa muuqata wa huwa marka alqawlu bilmuujab tasliimu daliili daliil in la sallimaa la yidhahdaa la nabadgeliyo musjalan xaaluu daliilku yahay mid la ilaaqay oo qiyaas inuu yahay iyo inuu daliil kale yahay aanu farqi kala lahayn min maanicin tasliimkaasna uu ka dhacayo mid mancinayo oo diidaya ana daliila daliilku istalzama inuu laasimsaday limaa mafcuulkii baa la geliyey laamka masiidada ee makhtusima fiihi wixii lagu dooday gudihiisa yacni markaa inuu laasimsaday mancinayo min asuwari xaaluu markaa suurooyin ka mid ahaaday يجيء في النفي وفي الثبوت ولشمول اللفظ والسكوت عما من المقدمات قد خلا من شهرة لخوف أن تحضر يجيء وإيماد القول بالموجب في النفي وحل الديليب وإيماد كيماد وفي الثبوت مركز نانشو كيماد ولشمول اللفظ هذا المركز لا شملين تيسي عام نمدي سوي مادة والسكوت يا أمسكو إيماد عما من المقدمات لقى أمسه camaa qad khalaq kii ka madhnaaday laga aamuso min shuhratin shuhro ka madhnaaday min almuqadimaati xaalu muqadimooyinka ka mid ahaaday likhawfihina looga aamuso baqasho laga baqanayo an tuxdala in la manciyo laga baqanayo wuxuu inoo tilmaamayaa alqawlu bilmuujab inuu afar markaa yacni baab inuu galo wax musbatoo la sugay wax manfiyoo la nafiyey wax lafdiga caamkiisa oo cumuumkii markiisa waxaan markaa la sallimo oo dabeedna suuro gaara lagu xambaar wax markaa yacni sukuut yacni laga aamusay muqadimo markaysa waxaan markaa aan mashhuuro ahayn muqadimo aan mashhuuro ahayn hadday mashhuuro tahay waxa weeye yacni markaa cadamu dikriha ka dikriha inaan la sheegi waayo waxay ka dhigantahy in la sheegay oo kale yacni suwarkaas ayaa mid walba u gala nafyi wuxuu galaa nafyiga ayuu galaa oo haddii markaysagaa wax la nefiyo ayaa waxaa dhici karta waxaa la nefiyey inta la sallimo haddana markaysa waxaan markaa in yacni aanay daliil uga dhalan tusaalihiisu waxay ahaatay qowlka markaysa waxaan markaa culammada qaarkood ay yidhaahdaan alqatlu bilmusaqali markay ka warramayaan ayaa waxay yidhahdaan atafaawutu fi lwasiilati fii atafaawutu fi lwasiilati min aalaati alqatli laa yamnacu lqisaas yacni kala taganaanta ku saabsan waxa lagu gaadhay markaysagaa dilka oo aaladaha markaysaga wax dila ka mid ah qisaas ma diidayso qisaas ma diidayso oo bimacnaa qolyaha markaysagaa jamaahiirtu waxay qabaan oo maalikiyada iyo shaaficiyada iyo xanaabiladu in wax muxadad oo afle in wax lagu dilo in wax musaqala oo culus lagu dilo aan af lahayn sida huud baa lagu dilay oo markaysaga madaxa laga dhufto markaasaa dabeedna markaysa waxa markaa yacni u sida ku dhinto u dhaaweyn dilka lagu dilo qolada xanafiyadu waxay yidhahaan qisaas keensan mayso oo alqatlu yacni markaa waxa weeye qisaasta waxaa keensanaya bay yidhahdeen wixii muxadada af leh ee jidhka gelaya marka wax lagu dilo laakiin huudhan iyo markaysaga waxyaalaha noocaas ah dilka lagu dilaa markaysaga qisaas ma keensanayso ayay markaa yidhahdeen qolada kale marka qolyaha kale jamaahiirtu markay u xujaysanayaan waxay yidhaahdaan tafaawudka markaa ku sugan wasiilada iyo dariiqada wax lagu dilay kala duwanaanshaha ku sugani qisaas diidi mayso qisaas markaa diidi mayso oo waxa weeye markaa yacni farqi ma kala laha in waxa weeye waxa markaa yacni lagu qofka lagu dilay inuu yahay wax muxadada oo afle iyo inuu yahay wax musaqal oo culus kii xanafigaabaa u jawaabayoo laa yamnacu lqisaasa markaa halkuu yidhi ma garanaysaa waxay ahayd nafyi bay ahayd tasliim markaa ayuu sameeyey ama wuxuu sameeyey alqowlu bilmuujab oo waxau hi inaa naquulu bimuujabi daliilika wanusalimu ana atafaawuta fi lwasiilati laa yamnacu lqisaas yacni waanu markaa odhanaynaa daliilkaagu wuxuu sugayo waxaanu nusallimaynaa in markaa qaabka wax lagu dilay ama dariiqada wax lagu dilay kala taganaanshaha ku sugani inaanu qisaas diidayn walaakin kownuhu laa yamnacu lqisaasa laysa mustanadin fii cadami alqisaas inaanu qisaas diidayn ma aha waxaan u cuskanayo qisaas la'aanta walaakina mustanadii hayruhu wa huwa ana alqatla bilmusaqali shibhu camdin laa qatlu camdin lianna alcamda min afcaali lquluub falaa yataxaqaqu kownu lqatli camdan ila biaalatihi almachuudati lahu ka silaaxi lmuxadad bimacnaa waxa weeye laa yamnacu lqisaas waan kuu sallimay hase ahaatee aan kuu sallime mustanadkan anigu ka cuskanayaa ma aha tafaawudka markaa ku sugan wasiilada wax lagu dilay baa mancinaysa qisaas taas ma aha oo taas ma aha marka isagaa taan yacni markaa tilmaamayo oo aan cuskanayaa taa ugama jeedo ee waxa weeye labada qatlibaaba kala duwanoo midna waa shibulcamdi midna waa yacni markaa waa qatliga camdiga ahaa marka kaasi waxa uu yahay alqawlu bilmuujab oo nafyigii ku yimi ila laa yamnacu lqisaasa waxa weeye waa nafyi ah hubuut buu ku iman karaayoo sugnaanshuu ku iman karaa sugnaansho ayuu markaa ku iman karaa wax la sugayo sida markaysaga waxa qowlka maaliki iyo shaaficigu ay yidhaahdaan alqatlu bilmusaqali qatlun bimaa yaqtulu ghaaliban yacni dilka musaqaloo sida markaa wax culus oo sida huur oo kale oo aan af lahayn lagu dilaa waxa weeye waa qatli wax lagu dilayo waxaan yacni waa qatli wax lagu dilay wax sida badan wax dila falaa yunaafi lqisaasa qisaas ma diidayo fayajibu fiihi lqisaasu qisaas baa dabeedna waajibaysa qiyaasan cala alixraaqi binnaar iyadoo laga qiyaasanayo dab in markaa lagu gubo dabeedna waa inuu markaa yidhaahdo hadalkaad markaa tilmaantay yacnii waxa markaa yacni uu sheegayo oo muujabkiisa ah waa markaa waa odhanaynaa ee waa sugaynaa oo laa yunaafi lqisaas waa sallimaynaa walaakin kownuhu laa yunaafi lqisaasa laysa huwa maxala nisaac yani maxalu nisaaca ma ahan meesha laysku haya maaha bal maxalu nisaaci wujuubu lqisaasi bilficli qisaasi ficlan ma ka waajibtaa mise kama waajibta inuu ka hadlaynaye qisaas ma mancido yacni ama qisaas diidi mayso kamaynaan hadlin yaynay diidinba laakiin miyay waajibisay arrinkaynu ka hadlaynaa waxaa weeye qisaas ma waajibinaysaa mise waajibin mayso yacni markaa ma waajibinaysaa mise uma waajibinayso labada shayna waa kala caamsan yihiinoo inay qisaas markaysagaa waxaway diidayso qisaas inaanu diidaynin iyo inuu qisaas waajibinaya waa kala caamsayin wax kastoo qisaas waajibiyaa qisaas ma diidayo laakiin wax kastoo qisaas aan diidinin qisaas ma waajibiyo ee bacdigiibaa waajibiya oo waayo markaysa waxaa nafyu lacam yacni laa yastalzimu wujuuda alakhas bal ilcaksu huwa alasax yacni markaa nafyu lacam shayga caamkaa in la nafiyaa shayga khaaska inuu joogo markaysagaa laga qaadan maayo ee waxa weeye markaysa waxaan markaa waxay yacni laga la yaqaanaa nafyu lakhas yastalzimu wujuuda alacam marka sidaas aawadeed hadda waxa weeye daliilku uguma sugna baa la odhanaya suurada saddexaad suurada saddexaad waxa weeye waa inuu markaa ku dhaco hadalka caamnimadiisa sida inuu markaa uu yidhaahdo xanafigii isagoo ka tilmaamaya fardaha ma ka waajibtaa zaka mise kama waajibta ayuu wuxuu yidhi waa xayawaan musaabaqo korkiisa lagu samayn karo markaa zaka waa ka waajibtaa iyadoo laga qiyaasanayo geela markaasaa qolihii qabta qabay inaan markaa zaka ka waajibin fardaha ayaa waxay yidhahdeen arrinka aad sheegtay waanu sallimaynaa haddii markaa yacni farduhu uu yahay tijaaro mid u gaara bimacnaa suuradii marka isagaa cumuumkiibaa marka isagaa inta la sallimaa suura gaaroo lasla laysku waafaqsan yahay lagu xambaaraya marka waxa weeye fiiri sheikha la yidhahdaa waxa uu yidhi oo maalikiyada ka midi yacni noocyada alqowlu bilmuujab waa nooca ugu daciifsan ee ugu tamarta yar markaisaga weeye calaa kulli xaal markaisaga waxba isagu markaa yacni qawisaa uma aha wuxuu kaloo noqon karaa markaysaga waxaan markaa muqadimo hayru mashhuura aan caan ahayn aamuska laga aamuso oo hadduu tasriixiyo uu ka baqay in laga manciyo oo uu sidaas dabad uga taxafuday ayaa waxaa laga yaabaa markaysaga muqadimada uu ka tegey darteed in waxa weeye kuu yimaado alqawlu bilmuujab tusaalihiisu waxay ahaatay yacni marka wuxuu tilmaamayaa niyada in loo shardiyo weysada iyo wixii la mida markaasuu yihi qurbo kasta niya loo shardiyaa qurbo kasta niyaa loo shardiyaa sidaas aawadeed weysada niyaa loo shardiyaa markaasaa dabeedna uu yidhi qurbo kasta in niyo loo shardiyaa waa musallam laakiin waxaan mancinayaa in weysadu qurbo tahay weysadu qurbo ma ahee waa atadahuru lilqurbati qurbaa loo tahaaro qaadanaya qurbo la geli doono cibaado ah baa loo tahaaro qaadanaya ee daatadeedu qurbo iyo cibaado ma aha laakiin waa musallam in qurbo kasta shay kasta oo cibaado ah in niyo loo shardiyaa waa musallam marka waxa weeye muqadimada uu ka aamusayna waxay tahay inuu yidhahdo alwuduu'u qurbatun laba muqadimay ahayd marka inuu sheego marka hore inuu yidhaahdo alwuduu'u weysadu qurbatun cibaada weeye wa kullu qurbatin qurbo dhammaanteedna tushtaratu lahu niyatu niya loo shardiyaa falwuduu'u yushtaradu lahu lqurbatu wuduuga qurbaa loo shardiyaa saasay ahayd muqadimadii koowaadee uu ka aamusay oo ah alwuduu'u qurbatun qurbada markaysa waxaan markaa yani weysada markaa waxaa loo shardiyaa niyaa loo shardiyaa niyaa loo shardiyaa yani markaa saas weeye marka muqadimadii koowaad oo uu ka aamusay oo ah markaa weysada waa qurbo tiibaa markaysa waxaan markaa yani uu kaga soo arooray alqawlu bilmuujab markaasaa la yidhi markaysagaa in qurbo kasta niyo loo shardiyaa waa musallam laakiin weysadu inay qurbo tahay ayaan markaysagaa mancinaya oo aanan sallimayn ee waa nadaafo loo nadaafo qaadanayo laysu daahirinayo qurbee iyadu qurba ma aha yejiu waa yimaadaa ay huwa alqawlu bilmuujab fi nafyi nafyiguu ku yimaadaa hadal markaa wax la nafyinayo iyo wa fi subuuti sugnaanshuhu ku yimaadaa walishumuuli lafdi iyo lafdiga markaysagaa caamnimadiisa iyo shamlintiisa ayuu u yimaadaa iyo wa sukuuti aamuska laga aamusa ayuu u yimaadaa camaa min almuqadimaati qad khala camaa qad khala wixii ka madhnaaday min shuhratin shuhro ka madhnaaday min almuqadimaati xaaluu ka mid yahay likhawfihi cabsida laga baqanayo an tuxdala in la manciyo darteed yacni markaa ayuu markaa yacni looga aamusay walfarqu bayna alasli walfarci qadax walfarqu farqin la kala farqiya bayna alasli asalka iyo walfarci farca la kala farqiya qadaxa waa qadxiyey oo bimacnaa waa dhaawacay oo daliilka markaysaga adilaha faariq muctabara u dhexeeya qaadix weeyaan ibdaa'u mukhtasin bilasli qad salax ay huwa markaysaga waxaan markaa farqigu ibdaa'u mukhtasin mid gaara markaysagaa in la khasiso in ibdaa'u mukhtasin mid yacni markaysaga waxaan markaa wax ku gaara in la muujiyo weeye wax ku gaaroo ku khaasa in la muujiyo bilasli asalka markaysagaa ku gaara in la muujiyo aan faraca ku sugnay qad salaxa kaasoo u suubamay markaysaga cilliyo inuu cillo yahay u suubamay aw maanicin ama markaysaga yacni markaa in la muujiyo bimaanicin markaysagaa maanic oo filfarci faraca ku sugan markaa in la muujiyo weeye waljamca yara wa yara markaysagaa waa arkaa aljamca yacni markaysaga waxaa jamciga labadaasi markaysaga waxaan ay israacaan waxa asalka ku gaara iyo maanic farciga ku sugan labadaasoo wada socda in farqi laysku yidhaahdo ee mid ahaan aan gaar ahaan loo odhan yacni waa arkaa yara waa arkaa unaasun markaa dad oo kubaraa'u waaweyn aljamca kulminta markaysagaa labadaa qayd laysku darayo ibdaa'u mukhtasin bilasli iyo wa bimaanicin fi lfarci labadaasoo israacaa farqi laysku yidhaahdaa midkood farqi lama yidhaahdo ilaa haddii labadu ayna israacin yacni marka waxa weeye falaa farqa wax farqi la yidhaahdaa markaa ma jiro wuxuu inoo tilmaamayaa qaadixanna waxaa la yidhahdaa qaadix la yidhahdo weeye farqiga oo furuuqdu waxay u qaybsantaa fawaariq muctabara iyo fawaariq hayru muctabara farqiga laga hadlayana waa farqi muctabaro xukunku inuu kala bedelnaado keensan kara ayaa laga hadlayaa ee farqi aan muctabar ahayn yacni markaa lagama hadlayo farqi aan muctabar ahayn markaysagaa lagama hadlayo waxyaalaha qaarkood marka loo eeyo wax faariq uma dhexeeyo waxaa loo jeedaa faariq muctabaraa loo jeeda oo ilaa markaysa waxaan ashyaada ay leeyihiin faariq uma dhexeeyo fawaariq waa la sheegi karaa laakiin fawaariqdaasi ta'siir bayna lahayn waa iska dardi fuqahada markaa nimanka la yidhahdana farqiga yacni aada iyo aad bay markaa u tatabucaan oo u ilaaliyaan oo kutubta qaarkooda laga alifay oo furuuq la yidhahdana waa jiraan oo markaysaga waxaan markaa qaraafi qaraafi iyo karaabiisi iyo markaysaga culamo badan baa ka alifay yacni markaa kutub markaa qawaacida oo ay kaga warramayaan furuuqda ashyaada udhaxeeya ay kaga warramayaan marka waxaana la yidhahdaa markaysagaa furuuqda garashada la gartaa waa caynulfiqhi oo fiqhigu waxa weeyaan markaysagaa jamciga iyo farqiga in la garto waxa xukumka markaysagaa yacni xukum laba shay oo kala duwan waxa xukum ku kulmiyo isugu keena oo u sababaya iyo waxa markaysagaa laba shay oo ishabbaha xukumka isu weydaarinaya u kala duwaya intaas la garto jamciga iyo farqiga ayaa waxay tahay yacni markaa fiqigu markaa kaas weeyaan bay yidhahdeen marka waxa layahay ibnu shaacira ayuu ibnu khulduunku wuxuu soo naqlinayaa muqadimadiisa wuxuu nin baa gebiyey oo ninkii gebiyey baa markaysaga wuxuu ka warramayey qof dumara iyo gaarinimadii siday gaari u ahayd ee gurigeeda ay u moostay ayuu markaysaga ka warramayey markaasuu idhi isagoo macnahaas markaa tilmaamaya yacni markaa yacni marka waxa weeye lam tacrif alfarqa bayna aljadiidi waalbaali buu yacni waxa weeye jabadkeedii haddaad soo marto ay deganaan jirtay raaskii ay deganaan jirtay sida ay u moosta ee mooskii markaysagaa u dhigan yahay iyadoo sannada ka sii maqnayd ma kala garanaysay ma shalay baa laga guuray gurigan talow waa kan mooska sidii usii dhigane mise waxa weeye waa horaa laga guuray taa ma kala saxaysid buu markaysagaa uleeyahay mooska sidii buu u dhigan yahay marka macno noocaasu markaa tilmaamay marka waxaa la yidhi nin baa markaa shicirkaa maqlay oo ah markaysaga waxaan markaa lam tacrif alfarqa bayna aljadiidi waalbaali ayuu dabeedna markaysagaa waxauu yidhi shicirkaasi wuxuu eegayay shicir faqiih maxaad ku gara markaasaa dabeed ninkii baa la baadhay ninkii wuxuu noqday markaysagaa nin faqiiha halkii baa la yidhi maxaad ku garatay markaysagaa inuu ninkani markaa faqiih yahay waxau yidhi waxaan ku gartay fawaariqda had iyo jeer fuqahadaa sheegtay buu yidhi fawaariqda waxaa yee waxaa farqi baa udhexeeyo caynkaasi ku kala duwan yihiin fuqahadaa sheegtay buu yidhi sidaas aawadeed baan ka gartay buu yidhi mar hadduu yidhi markaysaga waxaa farqiba ma dhexeeyo inaanu markaysagaa shaacir caadiya inaanu iska ahayn ninkani inuu ninkani faqiih yahay halkaasaan ka gartay buu luqadii fuqahadu ku hadlaya marka waxa weeye farqiga asalka iyo faraca in farqi loo sheegaa yacni waxa weye culamada qaar waxay dhahaan laba shay oo israaca ayaa farqi la isku yidhaahdaa shayga koowaad waxa weeye waa inuu markaa jiraa wasfi ku sugan asalka wasfigaasaan faraca laga helaynin wasfigaasoo markaysa waxaan markaa keensan kara xukumku inuu kala bedelnaado kaasaa waxaa la yidhaahdaa markaysagaa farqi baa la yidhahdaa mid kalena culamada qaar farqi waa ku yidhaahdeenoo waxay yidhahdeen labada mid walba farqi waa la yidhaahdaa oo waa in markaa maanic walow wasfigu markaa faracana ha ku sugnaadee haddii maanic la sheego oo la muujiyo ku sugan faraca oo xukumku inuu la mid noqdo aan yacni markaa xukumku inuu ka bedelnaado keensan kara haddii maanicu meesha ku jiro taana farqi waa la yidhahdaa